waa tahay nuuro waad mahadsan tahay dhinaca kalena dowladda turkiga ayaa weli sii wado iskudayegeeda dadaal ay ku doonayso inay ku kala dhexdhexaadiso dhinacyada sacuudiga iyo weliba dowladda qatar waxaana madaxweynaha waddanka turkiga uu sheegay inuu kala hadlayo hogaamiyaasha muslimiinta sidii xaaladda loo dejin lahaa nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixintan isugu kaay soo duway
tan iyo markii ay dowladaha carabta ee uu hogaamiye sacuudiga ay xiriirka u jareen dowladda qatar ayay dowladda turkiga waday dadaaladan ay ku doonayso in xal diblomaasiyadeed loogu helo arrinta jimcihii madaxweyne erdogan ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha france emmanuel macron iyo amiirka qatar sheekh tamiim bin xamed al tani warbaahinta turkiga ayaa ku warantay in saddexda mas-uul ay isla eegeen habka ugu wanaagsan ee loo qaboojin karo xiisadda siyaasadeed ee ka dhex caloosan dowladaha gobolka erdogan wuxuu sheegay inuu madax badan oo ka mid ah kuwa dalalka islaamka uu kala hadlay arrintani bugün de şu ana kadar Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'la, Lübnan Başbakanı Sayın Hariri ile, Malezya Başbakanı Sayın Razak'la,
maanta ilaa iyo hadda madaxweynaha faransa mudane macron ra-iisul wasaaraha lubnaan mudane xariiri ra-iisul wasaaraha maleeshiya mudane rasaaq boqorka baxrayn mudane al khaliifi boqorka urdun iyo madaxweynaha indoneeshiya ayaan telefoonka kula hadlay dhammaantoodna waxaan kala hadlay sidii aanu ku xallin lahayn mushkiladdan iyo sidii aan u soo celin lahayn midnimadii iyo wadajirkii wax walba ka sokow waxaan ku jirnaa bishii barakeysneed ee ramadaan muslimka dhexdiisana bishan waxay ka mid tahay bilaha xurmadda leh bishaan qofka muslimka ahi waa ka xaaraan dhiigga iyo maalka iyo hantida muslimka kale xalayna munaasabad afur oo ka dhacday istanbul ayuu madaxweyne erdogan ka sheegay in uu jawaab ka sugayo boqorka sacuudi arabiya bashiir macalin khaliif oo ah saxafi degan istanbul ayaa si wanaagsan ula socday falcelinta turkiga uu ka bixiyey khilaafka dalalka carabta intii ay soo isbaxday khilaafkan udhexeeya wadamadan khaliijka ayaa turkigu waxa ay dadaal xoogan ka dhex wadeen qeybaha iskhilaafsan ee wadamada wadanka qatar ee cunaqabateynta ay saareen qeyb kami qeybo kamida wadamadan khaliijka madaxweynaha wadankan turkiga rajab tayyib erdogan ayaa waxa uu taleefonka kula xiriiray boqorka sacuudiga boqor salmaan sidoo kale waxa uu xalay mar uu ka hadlayay afur uu kula afuray ganacsato wadanka magaaladan istanbul waxa uu sheegay arrintan xalkeedu in uu furaha xalku gacanta ugu jiro boqorka sacuudiga turkiguna ay ka sugayaan arrintaas in uu sida ay tahay uu uga uga jawaabo boqorka sacuudigu go-doominta ay dalalka uu hogaamiyey sacuudiga ay ku sameeyaan qatar tan iyo shantii bishan juun ayaa dadka reer qatar iyo dowladoodaba ku yeeshay saameyn weyn dalalka sacuudiga baxrayn imaaraadka masar iyo kuwo kale oo aanan jasiiradda carabta ku olin ayaa ka xirtay qatar xuduudahooda badda hawada iyo beriga iiraan waxay toddobaadkii horgeysa qatar diyaarado waday shixnado kala duwan laakiin turkiga ayaa tobaneeyo diyaarad oo gargaar cunto waday u diray qatar sida uu leeyahay bashiir macalin khaliif waxaa jirtay in ay turkidu ilaa toddobaatan iyo kow diyaaradood oo sida waxyaabaha quuto daruuriga ay u direen wadanka qatar waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo shan boqol oo tan in ay sideen diyaaradahaasi qiimo ahaanna waxaa la sheegay in ay u dhiganto ilaa saddex boqol iyo sideetan milyuun oo dollarka maraykanka ah wasiirka ganacsiga ayaa waxa uu sheegay in usbuucan soo socda ay bilaabi doonaan in ay iyaguna gaarsiiyaan maxaan ku yidhahdaa waxyaabaha wadankan wax soo saarkiisa oo ay dhanka badda ay u adeegsan doonaan haddii allaha awoodal ogolaada suu sheegay wasiirka ganacsigu haddaba maxay tahay sababta uu turkiga sidaan ugu garab taagan yahay qatar muxuuse yahay xiriirka ka dhexeeya labada wadan waxaa arrintaasi sharaxaya cabdiweli sayid oo jaamacadda istanbul ee magaalada istanbul ku diyaariyey shahaadada masterka xiriirka ka dhexeeya wadamadan turkiga iyo qatar waa xiriir hadda muddo shan iyo toban sana gaaraya wuxuu soo bilowday xilligii madaxweyne erdogan uu ra-isul wasaaraha wadankan ka noqday dalka qatarna uu amiirka ka ahaa amiirka hadda jooga aabihiis xiriirkaasi dhowr marxalad marxalad ayuu soo maray xilligii uu sida fiican u xoogeysta waxay ahayd markii uu bilowday waxaa loo yaqaano gubi carbeed ee labadii ko laba kun iyo kob iyo tobankii kacdoonkaas labada wadan u arkeen siyaasad mida ay ka qaateen ayna u arkeen inay tahay in la taageero si loo guul loo najixiyo rabitaanka shucuubta carbeed taasoo ka hor keentay wadamo kale oo kamid a wadamada carbeed iyo kuwa gacanka sidoo kale labada wadan xiriirkooda wuxuu sii xoogeystay markii dalkan turkiga uu inqilaab iskuday inqilaab ka dhacay sanadkii lasoo dhaafay bishii julaay sidoo kale labada wadan waxay ka midaysan yihiin arrimaha ku aadan xarakaadka islaamiga waddanka ka jira gobolka bariga dhexe sida ikhwaan muslimiin sida xarakada xamas oo ay u arkaan inaysan ahayn xarakaad argaxiso ah oo ay yihiin xarakaad siyaasi ah dhowr waddan oo ay ugu wen yihiin sacuudiga iyo masar ayaa horraantii bishan ku dhawaaqay inay xiriirka u jareen dalka qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada dalal badan oo ku yaala bariga dhexe iyo afrika ayaa kala taageeray labada dhinac halka kuwo kale oo ay soomaaliya ka mid tahayna ay ku adkaysteen inay dhexdhexaad ka yihiin arrinta
nuur xasan nuur bukhaare ayaa warbixintaasi isugu kahayso duway halkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda